maamulka hoteelka galmudug oo ka mid a hoteelada ku yaala magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa shaaciyey adeega gaarsiinta cuntada ee guryaha iyo goobaha shaqada oo ku cusub hoteelada iyo maqaayadaha ku yaala deegaanada galmudug munaasabad ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wasiirada galmudug maamulka caasimadda iyo marti sharaf kale ayaa lagu soo bandhigay adeegan deliveriga oo ay sheegeen in macaamiisha ay guryahooda ugu geynayaan cuntada ay ka soo dalbadaan hoteelka maxamed cabdinuur sheekh yuusuf oo ah maamulaha hoteelka galmudug ayaa ugu horeyn waxa uu ka warbixiyey adeegan cusub ee ay soo kordhiyeen intaan markii hore macaamiishiisa ahaayeen hadeertaana waxaan ugu soo darnay oon u garanay markaan aragnay baahida ka jirta adeega oo deliveriga oo ay dhacdo qofka isagoo gurigiisa jooga inuusan weliba sida madaxda oo kale iyagoo gaariga iyo staafka ka maqan yihiin inay dhacdo inuu u baahdo inuu wax cuno oo uusan heli karinin inuu gaariga iyo ciidanka sugo ma ahane marka si baahiyahaas oo aan aragnay inay jiraan loo daboolo waxaan soo kordhinay delivery uu qof walba gurigiisa isagoo jiifa uu heli karo isagoo aysan ka bixin lacagta deliveriga isagoon u baahan inuu mooto inta la hadlo uu yidhaahdo adeegaas ii doon
mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadan iyo qaar ka mida macaamiisha hoteelka ayaa dhankoodu waxa ay soo dhoweeyeen adeegan oo ay sheegeen in baahi loo qabay aadaan ugu faraxsannahay adeegan ay soo kordhiyeen hotel galmudug oo horeba bulshada ugu adeegayay caasimadda adeegyo muhiima hore ugu hayay in ay soo kordhiyeen adeeg kale oo bulshada adeega loogu gaarsiina goobahooda shaqo iyo guryahooda waa adeeg qurux badan dhihi karnaa hambalyaan leenahay ilaahay hadduu idmo waa horumar aada u wanaagsan waxaad moodaa dee galmudug iyo dhammaan dadka casimaddu inay tilaabo tilaabo waa lasoo noolaanayaadii caadiga ahayd baan hadda ku jirnaayo waa lasoo noolaanayaayo horumarkii iyo wixii lagu yaqaanay magaalooyinka waaweyn oo hadda
waxaan aada iyo aada u bogaadinaynaa soo dhaweyneynaa ku faraxsannahay adeegan baahida badan loo qabay oo maarata caasimadda galmudug si runtaa aada ugu baahnayd baahi jirta ahayd oo uu soo kordhiyey maamulka hotel galmudug barnaamijkaas deliveriga oo maaragtay cunto keenista ah oo maarata goobaha ama guryaha lagu sugan yahay dee cunadii iyo baahidaadii maarata lagugu keenay waa barnaamij caasimaddu aada ugu baahnayd waa barnaamij dad badan ay ku taamayeen markii ugu horreysay ayaa dhuusamareeb laga sameeyey in guryaha iyo goobaha shaqada dadka loogu geeyo cuntooyinka ay ka soo dalbadaan maqaayadaha adeegan deliveriga ayaana ah hal abuur ganacsi oo la rajeynayo in ay la falgalaan bulshada ku nool caasimadda galmudug